hay-adda cuntada qaramada midoobey ee w f b ayaa sheegtay in dhaqaayaro soo wajahday hay-adda ay keentay inuu gaabis ku yimaado raashinka gargaarka ahaa ee gaarsiin jirtay dalal ku yaala afrikada bari oo soomaaliya ay qayb ka tahay w f b ayaa xusay in haddii ilaa iyo bisha maarj ee soo socota aan la helin lacago ay halis weyn geli doonto nolosha milaayiin ruux sanadkan kuwaas oo ku tiirsan raashinka ay bixiso w f b qaramada midoobey ayaa sababaha ugu waaweyn ee dhaqaalayarada ku sheegtay in qaar ka mid ah dalalka deeqaha bixiya ay dabooli waayeen tirada dadka u baahan gargaarka bini'aadinimo beter smerdon oo ah afayeen u hadlay barnaamijka cuntada qaramada midoobey ee w f b ayaa wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya u sheegay inay kordheen tirada dadka u baahan gargaarka ee caalamka w f b ayaa sanadkan qorsheynaysa inay gargaar gaarsiiso dad gaaraya toddoba boqol iyo siddeetan kun oo ruux isugu jira haween iyo carruur kuwaasoo macluul daran ka qaaday abaar xoogan oo ku dhufatay dalka kenya afhayeenka ayaa sheegay in haddii dalalka deeqaha bixiya aan laga helin lacago badan ay xirmi doonaan mashaariic badan oo w v ay ka wado dalal ku yaala bariga afrika oo ay ugu horeeyaan dalalka kenya iyo soomaaliya bishii nofembar ee sanadkii hore ayaa waxaa w f b ay dhintay gargaarkii ay gaarsiin jirtay ilaa iyo afar boqol iyo labaatan kun oo qaxooti soomaali ah oo badankood ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya sidoo kaleeto hay-adda waxaa bishii disembar isla sanadkii hore ay joojisay gargaarkii ay gaarsiin jirtay dad fara badan oo barakacyaala oo ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya